habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axaad ah oo bisha agoosto ay tahay lix iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boggeenna v o a somaali com idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo oo waxaa ka mid ah taaga saddex saala magaalada meel ka mid a xaafad ka mid a qarax ka dhacay qarixii hadduu dhacay meeshii waa lagu yaacay guri dayr weyn labahay dayrkii waa la garaacay waa la galay haddii la galay qol qolal ka mid ah waxaa rafanaya afar dhimood haddii afartii dhimood rafanayaan ilmihii waa loo galay ilmihii gacmihii waa jiran caloosha bannaanka taal waa rafanayaan waa dhawaaqayaan qarax ka dhacay deegaan u dhow magaalada jarriiban oo geystay waxyeello isugu jirta dhimasho iyo dhaawac waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha handool iyo gudiin dar iyo xarig aqalka la galiya dhuxusha gemiga ah geedkaa ina deeqay gemigeen gadmiin iglangoosan kari maysee galoolka maxaynu siinaa waa mawduuca barnaamijka waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal aandhehe barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aad maanta caawa ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimo waxaa kalood maqli doontaan warar ku saabsan soomaaliya balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
diyaarad laga leeyahay dalka indonesiya oo ay saarnaayeen konton iyo afar rakaab ah ayaa la waayey hawada gobolka babwa oo ku yaala bariga dalka indonesiya markii ay maraysay duulimaadkan oo tursigiisa uu yahay laba boqol lixdan iyo toddoba ee diyaaradda trigan ayaa xiriirkiisa la waayay soddon daqiiqo kadib markii ay diyaaraddaasi ka duushay eerboorka magaalada santani ee caasimad goboleedka gobolka babwa diyaaraddan ayaa la filayay inay muddo konton daqiiqo ah kadib ay ka caga dhigato eeroboodka magaalada oxipil saraakiisha hawada sare ee dalka indonesiya ayaa waxa ay sheegeen in dadka saarnaa diyaaraddaasi ay ahaayeen afartan iyo afar rakaab ah oo ay wehelinayeen shan caruura iyo shan shaqaalaha diyaaradda ah baadigoobka loogu jiro diyaaraddaasi ayaa la hakiyey kadib markii uu gabolku dhacay sida uu sheegay madaxa saldhigga ciidanka ee magaalada santani cornel susula adyana isagoo sheegay in baadigoobka dib loo bilaabi doono berritoo subaxoo isniina diyaaraddan la la-yahay ee trigana ayaa ah mid ay samaysay oo keliya mid samaysa oo keliya duulimaadka gudaha
dowladda shiinaha ayaa maanta waxaad xaqiijisay in kiimikada sunta ah ee loo yaqaano sodium sinide ay ku kaydsanayd bakhaarada dhismayaal ay dhowaan laba qarax ka dhaceen oo dad badan ay ku dhinteen magaalada tanjiin ee dalkaasi shiil louis oo ah madaxa shaqaalaha ciidamada lagu magacaabo ciidamada dalka shiinaha peoples liberation army ee gobolka beijing ayaa maanta sheegay in boqol tan oo kiimikada halista ee geerida horseeda ay ku kaydsanayd laba goobood oo uu qaraxu ka dhacay saraakiisha shiinaha ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay ku dhinteen boqol iyo labaiyo toban qof oo ay ku jireen koob iyo labaatan ka mid a shaqaalaha debdemiska iyadoo ilaa haatanna la la-yahay ku dhowaad boqol qof oo siddeetan iyo shan ka mid ah ay yihiin shaqaalaha debdemiska saraakiisha shiinaha ayaa amar ku bixiyey in dhammaan laga raro dadka ku nool agagaarka warshadda ay qaraxyadu ka dhaceen ugu yaraan laba iyo toban qof oo uu ku jiro wasiir goboleed gobolka punjab ee dalka bakistan ayaa waxa ay ku dhimatay kadib markii uu halkaasi uu ka dhacay qarax qof isu soo miidaamiyey la taliyaha arrimaha caafimaadka ee gobolka punjab saciid alaahi ayaa waxa uu telefishinka ku hadla codka xukuumadda u sheegay in dadka maanta ku dhinta weerarkaasi uu ku jiray wasiirkii gobolka punjab shoja khanzada kooxaha gurmadka ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ay ka badnaan karto inta haatan la ogyahay maadaama ay jiraan dad weli ku hoos jiro burburka dhismaha waxyeeladu ay soo gaartay dad goobjoogayaala ayaa waxa ay sheegeen in soddon qof ay ku jiraan guriga wasiir wasiirka geeriyooday oo ku yaala degmada atoog ee gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi xilligaasoo qofkaasi isu soo miidaamiyay oo isagu isku qarxiyay goobta ay wax ku baranayeen ilaalada ama ay wax ku baareen ilaalada wasiirka wasiirka geeriyooday ayaa la sheegay in horey loogu soo diray fariimo loogu hanjabayo oo ahaa in la dili doono ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa maanta waxada ogolaaday talada guddi dhowaan soo jeediyey in maxkamad militari lasoo taago dhammaan abbaanduulayaashii horseeda in magaalada ramaadi ay ka baxdo gacanta dowladda ciraaq magaalada ramaadi ee caasimadda gobolka ambaar ayaa gashay gacanta ururka daacish bilowgii sanadkan magaaladuna waxay kilomitr oo keliya u jirtaa caasimadda ciraaq ee baqhdaad qabsashada ururka daacish ee magaalada ramaadi ayaa keentay su-aalo badan in layska weydiiyo awoodda ciidanka dalka ciraaq xogayaha gaashaandhigga maraykanka ash carter ayaa sidoo kale su-aal ka keenay rabitaanka ciidanka ciraaq ee ah inay dalka ka xoreeyaan ururka daacish xilli ciidankaas uu haysto taageerada maleeshiya beeleedyo iyo isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanku ciidanka dowladda ciraaq ayaa dhowr weerar oo kala duwan ka fuliyey deegaanada u dhow magaalada ramaadi si ay dib ugu qabsadaan balse ilaa haatan kuma aysan guulaysan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america wararka ka imanaya wararka imanaya tuulada semane ee u dhow magaalada jariiban ee gobolka mudug ayaa sheegaya in qarax ka dhacay halkaasi maanta oo uu ku dhintay wiil sagaal jir ah saddex kale oo carruur ay walaal ahaayeen wiilkaasina ay ku dhaawacmeen khadka telefoonka ee tuuladaasi semada ayaan kula xiriiray maxamuud cali suryaan oo ka mid ah ehlada carruurtaasi kuna sugan tuulada
saaga saddex saala magaalada meel ka mida xaafad ka mida qarax ka dhacay qaraxii hadduu dhacay meeshii waa lagu yahay guri dayr weyn labahay dayrkii waa la garaay waa la galay haddii la galay qol qolal kamid ah waxaa rafanaya afar ilmood haddii afarta ilmood rafanayaan ilmihii waa loo galay ilmihii gacnihii waa jiran caloosha banaanka taal waa rafanayaan waa dhawaaqayaan gurigii iyo meeshii iyo dhiig soconaya aadin go-aan ilu go-aan bay noqotay sidaa markay dhacday meeshii waa la kala guriyay dadkii waxa meel dawladda ma aha oo dad jooga maxaa dawladda wax ka tirsan ma joogaan taqaadiirna ma leh ilmihii haddii lasoo saaray meeshii ninkii ilmaha u weynaado ilmaha carruurta wiilka u weynaa waa ciriiriq markaas kaas caloosha banaanka taal waa waxba ninkaas nafis kuma jiro saddexdii kale banaanka la soo dhigay kiina meeshiiba se mara lagu saaray hado alxamdulillah rabnaan jariyan oo noo jeeda afartan kilomitr baan gurma u dirsano waxan warsaasaa nagu dhacday annaga wax dhiigsisan ma hayno wax kalkaadisa ciidan kalkaadiya ma haysano arrintaas waxa weye jariiban baana lakala soo goyn toddobay saac bayna soo gaareen taqaadiirta jariiban alxamdulillah rabna kii oo dhintay iyo saddexdii aduu rafanaasa loo yimin gaari ay noo soo direen oo laqaybta casab aan ilmihiina saaray saddex ilmo gaalkayaan waxaan rabnay iyada nagu sugaysa meel taqaadiir leh aduu saddexaas hadda waxay mudan yihin welina looma soo sheegin kiina uu haddan soo aasnay sidaa wey walaale meesha waxa maanta ka dhacay waa gartay marka carruurta da-doodu ka u weyn iyo ka u yar intee bay ahayd bal ii sheeg ilmaha isku aabbay ahaayeen kulligood isku hooyo waxa u weynaa ilmaha dhintay oo sagaal sano jira kan xigana wuxuu jiray toddoba sano kan xigana wuxuu jiray lix sano shan sano shan kan xigaankii wuxuu jiray saddex sano jiray waa gartay marka maxaa ku qarxay ciyaalka carruurta maxaa ku qarxay waxaa ku qarxay waxaa la shay madow bay soo qaateen hooyada la weydiiyey carruurihii kaleshiisa waxayna shay madow soo qaatay wiilka dugsigu aadi jiray sagaal shirka ah dugsigu aaday shalay wax soo waxay yidhaha maalinka shalay ahaa maanta maaha saaki toosa maaha shalay wax soo qaatay shay madow bay yidhahaan oo bira adugu birtii aduu soo qaatay birtii wuu siistay wuxuu yidhaha birtaa meel baan ka soo qaatay birtii musaaka waxaa li carruurta wuxuu yidhaha birtaanan garaacna waxbaa ku jira wax ku jiran ka saaranayo dhagax weyn noo soo qaada dhagaxiibay guriga dhexdiisii meesha kaadka guriga laga galo xakabadbaa bay galeen meeshiibay kulligood farfadhiisteen geesaay ka fadhiisteen kii weynaana waa garaacay dhagaxii waa ninka dhimanaya dhagaxii maruu garaacay wixii waa waareenba ilmo yaroo iyaga miyirka bay xoogaa miyirka dareemayay baa sidaas yiri wixii madooba hooyaan sideenay baan qarax faarax garaacay qaraxii waxaasaa saasaa faaraxna gacantii lagu ugoogeen calosha uga soo dhacay arrintii saasay weyn uga jawaabeen waana waxaasay qashin ka soo dhex qaateen marka waxaa loo malaynayaa miino inay ahayd mise hubkan kale ee meelaha looga tegay miino miino ama bumbo bumbo esha meel safe area weeye carradan dagaal ka socda weeye oo macnaha dadka safe area kale yahay waa carradan dagaal mar walba ka dhammaan iyo ciidamo iyo macnaha dadka dhibtaa wada marka inta ka hor in carrada ciidamo intaas operation baa ka jira bumbo halowday ahaa oo qori ka dhacday ahaa mid meel dhigtay ahaa kolow qashinka balaadiyo kasoo qaatay bay yidhaaheen haatan cid kale meesha keentaya cid garan kadha weli ma jiro laakiin uu sheegay madow lisan inuu sitaa lasla sheegay dadkuna ma dumarka iyo carruurooda maba garan kana hadda waxyaalahaas oo kale adugu arrintaas arrin kala soo baxay ciyaaladu qashimaa kasoo qaateen baa waa lagu tilmaama waa garta meesha ay waxaani ka dhacayaan waa halkee halkeed joogta adiga waxaan u jiraa aniga seemada meeshaan layaa magaceeya seemada layaa magaalatan hadda aan deganahay jiriiban degmada jiriiban baan waxaan jiraa afartan kilomitr degmada jiriiban baan halka xukumaa sidaa wey waa gartay marka dareenka dadka tuuladu waa sidee hadda maanta walaal dadka dareenka wax abroshir aan weliga meeshaan ka dhayn qarax baa meelba ka dhacay la oran jiray laakiin annaga nama soo gaarisay qaraxan gama waxbad dhacdo wax qof disho waa la yaqaanay tuuga waa la yaqaanay dadkaasi si fiican lagu daqa sida dagaalada ka jiraan waa tahay laakiin qarax dhaca oo dadkaan yaqaanin ma jirin maanta waa lagu argaxaan intaas dad hilbiis xilli ka daadsan lagu meel godo coosh ka soo dhacdo weli meeshan kama dhicin maanta inuu qaraxi dhici jiro baa meeshan ka dhacay adduunka laga maqli jiray dareenkiis dadka arrinkax baa ku dhacay waxa weye de meeshaas arrinaa la marinayay wax burus kortaa waana qabsaday waa gartay marka wax idiin soo gurmaday ma jiraan oo dadka deegaanka siiba qoyska ay dhibaatadani ku dhacday wax u soo gurmaday ma jiraan wax gurmada jiriimar waxba gurmadkeedu hadda waxa goorta soo gaareen ilmihii dhigbax bay u dhinteenba waxa weye gurmadkeedii iyagu waa soo dadaaleen toddoba saabay soo gaareen saddex saabaan qarax u dhaca haddee kuwii la qaadana hadda noloshoodii maba waa sirasanta iyagu tahay oo dhigbaxadoo dee qalalan baaba la qaadayba kii dhintana dhigbaxaas ugu baxayba laakiin iyagu dadaalku inta horta waa soo ordoonaa dee afartan kilomitr bay noo jiraan waxaan ugu soo gaaran baba iska yaraataba oo iska gaari kaloo kaalmaha iyo kaalmo kale haysano ilaah maxaggiisa meeyana oo bilaad ahaan aan haysanada maba jirinba
maxamuud cali suryaan oo ka mid a dadka ku nool tuulada seemade oo u dhow magaalada jariiban oo igu warramayay khadka telefoonka wuxuuna ka hadlayey qarax halkaasi ka dhacay oo afar caruura midkoodna uu ku dhintay saddexda kalena ay ku dhaawacmeen
waa hagaag habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka bunjab ee dalka baakistan ayaa lagu dilay maanta weerar ismiidaamina ugu yaraan afar iyo toban qof oo kale ayaa dhimatay oo ka dhacay weerar kaloo ka dhacay meel iyaduna ilaa iyo boqol kilomitir ugu yaraan afar iyo toban qof oo kale ayaa ku dhimatay meel boqol kilomitir waqooyi galbeed ka xigta caasimada islaamabad yisguul ayaa warbixintan soo diray waatan caashe ibraahim aadan oo inoo soo koobaysa
goobjoogayaal ayaa sheegaya in wasiirka geeriyooday ee shujaac khanzaada uu dhagaysanayay cabashooyinka dadka degan xaafadda uu deganaa ee degaanka la yidhaahda atoog markii uu qof naftiisa halligaya uu walxa qaraxa oo jirkiisa ku rarnaa halkaasi ku qarxiyey qaraxa weyn ayaa sababay in uu dumo dhismihii oo uu kuna dul fadhiisto daraasiinadada kuwaas oo ku hoos jira burburka dhismaha la taliya goboleed magaciisa layidhaahdo siciid ilaahi ayaa sheegaya in kooxo gurmad ah oo isugu jira rayid iyo militari ay si dhaqsinyale ku gaareen goobta si ay uga soo saaraan meydka una caawiyaana dadka dhaawaca ah laakiin sidaad og tahay waa magaalo yar oo ay dadku ku badan yihiin waddooyinka waa ciriiri jidadkuna waa ay go-an yihiin sidaasi daraaddeed dhibtu waxay ahayd in la gaaro goobta deba shahnaaz waa afhayeen u hadashay qaybta gurmadka ee degaanka waxay sheegaysaa in la samaynayo dadaallo lagu soo afjarayo howlgalka sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalkana ah meydka korneelka howlgabka ah ee shujaac waa la helay howlgalka baaritaankuna weli waa u socdaa wasiir khanzaada ayaa horkacayay howlgalka lagu caabinayo fallaagada xiriirka la leh daalibaanta bakistaaniyiinta ah iyo alqaacida ee ka jirta degaanka la taliyaha la yidhaahdo ilaahi ayaa sheegaya in wasiirka geeriyooday loo soo dirayay hanjabaado gaar ahaan kadib dhimashadii madaxii kooxda fallaagada sunniga ah ee maaliki isxaaq kaas oo la dilay bishii hore markii ay iska horyimaadeen booliska waxaa hanjabaado u soo dirayay kooxo argagixiso ah oo kala duwan taasoo la xiriirta howlgalka ka bilowday bunjaab sidaasi daraaddeed waxay noqon kartaa falcelin la xiriirta dhacdadaasi saacado kadib markii uu qaraxa dhacay ayaa militariga dalka bakistan waxa uu sheegay inay qaadeen weeraro dhinaca cirka ah oo lala beegsanayo goobaha loo malaynayo inay ku dhumaalaysanayaan fallaagada ee ku yaala degaan qabaa'ileedka wasiiristan ee ku yaala xadka afghanistan kaas oo ay ku dhinteen afartan fallaaga ah ayna ku dhaawacmeen qaar kaloo badan weerarada fallaagada ee gudaha dalka bakistan ayaa waxaa ku dhintay tobaneeyo kun oo dad ah tobankii sane ee lasoo dhaafay laakiin rabshadaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay bilihii lasoo dhaafay mas-uuliyiintuna waxay hoosu dhacaasi ku macneeyeen inay ugu wacan tahay howlgallada argagixisla dirirka ah ee hadda ka socda goobaha ay xasilooni darrada ka jirto ee uu qabaa'ilku dego mahadsanid caashe ibraahim aadan oo inoo soo koobaysa warbixintii ayaa isguul
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka ah oo aad maqli jirteen maalin walba oo axada hadahayo kale waxaana nala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenni wicitaanka ee toddobaadkan xiliyadan ugu dambeeyey waxaa la soo sheegayay dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu laayay meelo ka mida maraykanka kanada iyo yurub sidoo kalena waxaa soo badanaya culayska kala duwan ee dhallinyarada soomaalida ka soo food saaraya waddammada qurbaha haddaba maxaa keenaya culaysyadan cusub ee soo food saaray dhallinyarada soomaalida ee qurbaha ama qoysaska soomaalida ee ku nool dalalkan galbeedka waxaa barnaamijkeennan marti inoogu ah caasha abokor qaasin oo la soo shaqaysay kowntiga minnesota sidoo kalena xilligan ka shaqaysa barnaamijyo lagu gacansiinayo dadka danyarta ah waa hooyo waayo aragnimo badan u leh duruufaha qoysaska soomaalida ee qurbaha waxay inoo sharxaysaa halka ay salka ku hayaan dhibaatooyinka dhallinyarada ku haysta waddammada qurbaha een ugu horrayn caasha ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a waandhawahay walaal waa mahadsan tahay waxaa waayadan soo badanayay dhibaatooyin badan oo soo food saaraya dhallinyaradii soomaalida ee qurbaha ku noolayd bal haddii aad si kooban adna wakhti badan baad kusoo dhex jirtay haddaad si kooban sawir inooga siisid maxaa isleeda waxyaabaa ugu wacan in dhibaatadu xilligan culays badan soo food saaro marka arrimaha ku saabsan xagga qoyska iyo ciyaalka gaar ahaan soomaali waxaa moodaa meel kastoy joogaan ama maraykan ha ahaato ama canada ha ahaato ama yurub ha ahaatee in ay isku asal yihiin isuna eg yihiin dhibaatada jirta dhibaatadana jirtana maaha mid yacni aan hal shay aan dhihi karno halkaas dhib baa jira haddii la dhamaystirona caruurtii sidii aniga aan rabnay noqonayaan midda kale lamana dhihi karo dhibaatadan hadda jirta waa wax for instance qofka inuu caawa seexdo oo yidhaahdo berrito oo kale qof baan qofaan dilayaa waxa weeye dhibaatadan waxay bilaabanaysaa muddo fog bay soo qaadanaysaa in yar in yar in yar in yar buu qofka u gaari karaa isku bedeli karaa ama uu noqon karaa qof waxaa markaa uu ku fakeray inuu sameeyo marka waxyaabo badan baa jira waan gartay ayaa keeni karta qofka inuu isbedelo waan gartay een marka dabcan een haddaynu kala yaro qaadqaadnoo kale een adigu markaad u yar kuur gashid waxyaabaha ugu badan dad qodob ka mida ama u aad in badan waayo arag u ahayd oo aad is leedahay dhib buu dhallinyarada u keenaa ama uu kusii riixaa inay nolosha ka dhacaan oo kale wallaahi anigu waxaan qabaa in dhibkani uu kasoo bilowday yacni burburkii ku dhacay soomaalida markii ay ay ay civil warkii dhacay dhibaatada inay meesha kasoo bilaabatay ayaan qabaa taasna ay qof kastaba si u taabatay kuna soo maaragtay soona korodhay qofka meeshuu soo maray dhibaatadu lasoo kulmo lasoo kulmay iyo hadda meeshuu joogo iyo environmentka uu ku nool yahay haddii aan aad fiiriso environmentka waxaan uleeyahay waa waxa ugu weyn oo qofka bini aadamka bedeli kara midda kale waxaan rabaa in hataa aan u kala qaado maaragtay dhibaatadan qoyska soomaaliyeed ku dhacaysa labo iyo qoyska maanta wada jooga ee ilmaha aabihii iyo hooyadiis la joogaan waxa laga fili karo iyo ilmaha marka uu la nool yahay yacni hal waarid aad bay u kala duwan yihiin oo waxaan dhihi karaa ilmuhu marka aabihii iyo hooyadii uu la nool yahay waa ilmo dhan oo complete ah laakiin ilmaha markuu hal waarid haysto waa ilmo sida qayb dhan maqan tahay jirkiisu waan gartay hal qayb keliya inuu joogo oo kale marka gaargaar gooni gooni waan uga sheekayn karnaa Waa iyo- iyo siday anigu ila tahay waan gartay waynu uga sheekeynaynaa marka een sheekooyin badan baa dabcan noo haysaa waqtina waynu haysanaa bal qaar ka mid a dhegaystayaashaynu ka horreyna gaar ahaan dalkan maraykanka dhegayste ku jiro kale bal magacaaga adoo ku bilaabaya
magacaygu waa mikaa'iil jibriil sheekh maxamed ismaaciil farjar iyo v o a iyo gabadha barnaamijka ka qayb qaadanaysa caasha waa idin abukor salaamaya maantiin caashaha waxaan een, ismaaciil oo arrintan arrin soo noqnoqotay weeyaan sida la sheegayna dee yurub ilaa canada maraykan waa uu muddo soo jirtay oo dhalintii marba marka ka dambaysana numberku wuu sii badanaya marka anugu een, si waxaan isku weydiiyaa ma arrintan waxay u sababa soomaalida oon aan hay-adaha ammaanka een, aan la shaqayn oo yacni aan information sabab dhowr jeer bay ka hadleen oo ay dhaheen yacni ma maxaa keenaya exactly taa ka sokow ma dadkeena aan u diyaarsanayn inay een, crimeka iyo waxyaabahaas oo kale ka hortagaan oo dhaqankiiba weli qayb ahaan jira Eh, because waxaa la sheegay dhacdooyinka qaar in hooyooyinku markii wiilkoodu fal noocaasa geysto in ay masaafuriyaan oo hooyadiiba la cararayso marka een, so taas een, een, maaha ta ugu weyn maxaa kaloo si sababi kara inay arrimahaasi soo noqnoqdaan marka waxaad leedahay xidhiidhkii bulshada iyo ka dhexeeyey laamaha ammaanka ama boolis local authorityga ha masu- ha, laamaha ammaanka ee gudaha En, bal aragtidaas oo kale en, casha abukaradaan ku siiyo fursaddaas en, sidee baad u aragtaa ar- ar- arrintaas oo kale wallaahi eh, waa arrin jirta eh, marka aan ka hadalno systemka hadda aanu ku noolnahay eh, systemka waddankan hadda aanu ku dhaqannahay eh, maraykan marka aan ka hadlo systemkan waa system annaga naga horreeyey oo dhisnaa Eh, hadduu dhisnaana waa system double standard wax la yidhaahda leh oo dadku ay ku sheegaan in laba si uu shaqeeyo inkasta uu mid kala yeeyahay marka eh, soomaalida marka markaan halka nimid qayb waxaanu ka noqonay dadkii madoobaa marka waxaa suurowda ilmaha marka ugu horeysa uu iskuulka markay ciyaal ku jiraan oo wax yar ilmaha eh, wax aan midka cad lagu geynaynin eh, maxkamad ama iskuul looga eryeynin in markiiba kan madow ee soomaalida ah looga dhigo wax dembi ah oo laga bilaabo oo lagaba yaabo ilmaha markuu iskuulka ah high schoolka intuusan gaarinba intaa inuu labiyo saddex afar dembi uu maxkamad lagu geeyo uu leeyahay sababtoo ah systemkiibaaba u dhisan in ilmahani waxaad moodaysaa in ay rabaan inay tarengareeyaan yani oo la la la tayngareeyo oo marka horeba waxay aaminsan yihiin inuu violent qofkan yahay waan gartay weliba markaa soomaaliya ka timid marka ilmihii weliba markuu kusii weynaado uu systemkii arko inuusan u shaqaynaynin de systemkii isna wuu ka baxayaa wuu inkirayaa oo wuu la tartamayaa systemkii mar haddaad systemkii aad adigu aadan u hogaansamayn uusan kuu shaqaynayninna dee kuma shaqaynayo waxaad noqonaysaa laba qof oo iska soo horjeedaad noqonaysaan ilmihiina marka waxay noqonayaan ilmo markasta systemkii kusoo noqnoqda mar haddaad systemkii geshidna waxaad la kulmaysaa kuwo adiga kaasii daran oo macalimiina marka halkaasayba ka bilaabanaysaa ilmihii inuu siiba barto wax usan markii hore ah, uusan ogeyn marka inuu xayndaab kulmo.
xayndaabku ka baxayaa mar hadduu xayndaabkii ka baxona waxa weeye duni kale weli wuu ayuu ka baxayaaba duni kale xidhiir la yeelanaya ya marka systemkana runtii dhibaato weyn buu ku hayaa eh, dadka cusub laakiin way ka bixi karaan annaga laftigeena waxaana loo baahan yahay anigu systemkan waxaanu ka shaqaynaya labaatankii sano ugu dambeysay anigu waxaan ka shaqaynaya ama la shaqaynayay eh, countiga eh, ka- eh, homestead county stateka minnesota markaanu aanu state aada u wada masfuran weeye markaanu tagnay labaatan sano ka hor waxaanu isku daynay in systemka in aanu u sheegno sida ugu wanaagsan oo cid walba ugu shaqayn karo waan gartay dadkiina waxaan barnay in laftigooda uu yahay systemkan war waa waxaan anigu hadda bedeli karno haddaan nimide ma bedeli karno laakiin waa in systemkii uu noqdaa system annagana na difaa difaacaya oo protection aan ka helayno annagana aan dhowrayno waxyaabo badan oo aan aan ka bedelna waa jiraa bedel ma aha isfahamsiin marka waan kuugu soo noqon doonaa eh, isla Ah.
arrintaasaan doonaya inaan kaala sheekaysto en, waxyaabihii waayo aragnimadaad ka dhaxasheen en, iyo jidkaad u marteen en, dhegeyste kale oo dalka jarmalka oo haatan ugu soo biray En, bal magacaaga marka horese ismaaciil oo ku salaamaya ninkii baahda v o da magacaygu waa muuse saciid xasan ku magac dheer muuse waraabe cadde waxaa jooga wadan- wadanka jarmalka caashana sidoo kale waa salaamaya Een, barnaamijka haddaan ka qayb galo waxa weeye anigu mushkiladda tan dhalinyarada soomaaliyeed laba masalo ayaan u kala qaadayaa labada masalo waxa weeye midi waa dhanka waalidka midna waxa weeye dhanka dhalinyarada waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed oo hadda dhibaatadooda ugu badan ay haysato ama qurba ha ahaato ama wadankii soomaaliya ba ahaatee waa laba masalo labada masalo waxa weeye in dhalinyarada soomaaliyeed ay ka jirto hadda sida north america ama een, yurub oo kaleeto waxyaaba la yidhaahdo een, gangis oo dhalinyaradu gurubaysi ama kooxaysi ama ay ka jirtaan oo sidaa dhalinyaradii ay iska soo horkajeeda oo kaleeto ama dhi- xagga midabkoodiiba loo fiiriyo oo dhalinyaradii iyaga saa lagu dilo taas waa mid inay dhalinyarada soomaaliya saa u dhimato baan aaminsanahay tan labaad waxa weeye dhanka waalidka oo aan ka warqabin ilmihii ay dhaleen waayo dadka hadda ugu badan oo lagu dilay een, tusaale haddaan soo qaata canada oo kaleeto sanadkii hore waa inta lasoo dhaafo waxaa lagu qiyaasa wax lixdan ka badan dhalinyaro ah inay ku dhinteen oo wax qeyrun macquul ah oo waddan horumaraya oo intaas oo ammaankiisa iyo khibradiisa awadeed ay leeg tahay misana intaas oo dhalinyaraha lagu dilo horta marka horese waa uga tacsiyadanaya waalidkii iyo ehelkii iyo carruurtii iyo faamilkii dadka dhalay marka haddaan adiga marka dhan- kaa dhex galo aan su-aal ku weydiiyo dhalinyaro badan haddeer oo kale jarmalka oo kale dalka aad joogtid waxaa ka mid ah waxyaabaha badan ee dhalinyarada nolosha ka dhacan ka mid ah waxay isu qaban waayaan markii ay jidka soo marayeen ama dalkii joogeen badankoodu tahriib baa laga yaabaa inay soo galeen ay wadamadii qurbaha yimaadeen ay waayeen waxay raadinayeen taa qulid qayb ma ka tahay aada iyo aad tusaale aniga kula hadlayaba waa qofku ma dareensana waayo markaad soomaaliya joogtid markaad qurbihi timaadid dee wax farqi badan ba udhexeey waayo waxaad aaminsanayd iyo waxaad aragtay runtii aad i- ka- kaafi kala dheeri wey marka hore maxaad aaminsanayd runtii waxaad aaminaysaa dee dhul horumar leh nabadgelyadii wax walba waxaan ku yidhi noloshii fudud tahay wax walba ay tahay dee deg deg oo macnaha aad eh, nolol ka wanaagsantii soomaaliya aad helaysid oo dee wax l- aan aan laga sheekeyn karin baad kolley aaminsan tahay markaad soomaaliya joogtay markaad laakiin indhaha ay ku aragtay dee wax walba waad qancaysaa oo waxaad arkaysaa waxyaaba aan isu dhoweyn waan gar- runtii waxaan la oran karaa aniga aaminsana dhibaatada ugu weyn oo soomaali haysata boqolkiiba konton ama lixdan ama toddobaatanba inay haysato dhalinyarada soomaalida waan gar- oo ah kuwa hadda aan oran karo soomaaliya waa ugu nasiib daray marka runta laga hadlo aan caasha bokor ku noqdo een, caashay waad maqashaa oo een, arrimo badan buu ka dhawaajiyey maxaa kaaga baxay een, eh, aragtidiisa wallaahi eh, eh, bacdimaa isaga iska soo qaaday oo uu noo sheegay qofka marka uu isaga oo yacni fakarahayaba yimid dhulkan usoo bareeray yimid in uu noloshiisa wax ka bedelo iyo waxa uu la kulmay yacni isagaaba nooga filan laakiin anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo ilmaha iyagoo yar aan halkan keennay ama aan halkan ku dhalnay iyo dhibaatada taalla maxaa jira hadda caruurta eh, dhulkan hadda joogta waktigan ah, labaatan sano kadib caruurta waxay u badan yihiin hadda eh, dhimanaya dhowr iyo labaatan jir marka ama halkay ku dhasheen ama iyagoo yaryaraa la keenay waxa aan aniga aan u malaynayaa dhibaatada haysata in loo kala qaado laba ugu waaweyn aniga ahaan ase hooyo joogta maraykan ilmana ku dhashay ahaan markaan u hadlaya arkayna eh, walaalahay caruurta ay dhaleen arkay dariskayga arkay systemka aan ku dhex jiray arkay maxkamad haddaan kasoo shaqeeyey haddaan victim services ahaa haddaan eh, social service ka shaqeeyey waxay u badan tahay soomaalida eh, marka hore siduu walaalkay sheegayo oo kale marka ugu horreysay halkan imaanayeen iyagoo waxay yimaadeen ka fahamsan dalkan mar alla markay yimaadaan in nolol dhammaystiran ay u imaanayaan waan garta oo nolol fiican helayaan weliba iyagoo dhaqankooda wata Hmm.
yacni ma aha keliya inaan filayno inaan halkan imaanayno guri iyo cunto nala siinahayo waxaan filaynaa in dhaqankeena uu intact noqonahayo cidna bedeli karin cidna taaban karin annaga aan ka adagnahay diinteenna ay adag tahay ayaan imaanaynaa laakiin waxaanu soo dhexgelaynaa bad naga weyn waxaa la yidhi ilmo hal qoys baa hal ilmo daris oo dhan bay u baahan yahay inuu koriyo waad ogtihiin taasi iyadoo practice annaga practical anaga aragnay markaan wadankeena joognay eedadaa kugu soo qaylinayso dariskaa kugu soo qaylinaya gabar banaan iska taagnaan karta iban male adoon hooyada arkin baa islaan kale kusoo gelinaysaa guriga marka dadka marka halka Halkan waa yimaadeen sida.
markay dadka halka yimaadeen maxaa ku dhacay halkan markay yimaadeen waxaa ku dhacay eh, waxaa halkan loo yimid system horteen dhisan Eh, dadka meeshan degan haddaad dhegaysato eh, ay- l- dadka madow markaa la hadasho ay kuleeyihiin systemkan waxaa loo sameeyey oo welfareka ah in lagu hoos mariyo lagu baabi'iyo dadka madow si aynan weligood gumaysi uga bixin systemka haddaad u fiiriso welfareka maraykanka anigu kaas baan aqaanaa oon ka hadli karaa gebigiisaba waxaa loo dhisay in lagu badbaadiyo waxna lagu taro caruurta wakti waxaa jirtay caruurta ay wadankan dhibaato soo mareen oo gaajo badan jirtay oo caruurta la adoonsan jiray la kala gedan jiray la abuse garayn jiray la xoori jiray systemka welfareka oo maalinkaasaa la bilaabay ka bacdi waxa lagu daro marka waxay noqotay in ilmahaa sidii loo badbaadiyo la sameeyo system ilaaliya ee u ogolaada inay xaquuq leeyihiin lacag lagu siiyo caafimaad la siiyo qofkii markaa haya hadduu isaga caruurta dhalayna wax lagu siiyo hadduu qof kale loo oo dawladda u dhiibatay uu yahayna lagu siiyo si ilmahaas loo badbaadiyo marka System soomaalida noocan saa dhisan meeshan haddaynu kusoo dhawaanno soomaalida dhibta ka haysata systemkaasi muxuu yahay dhibka ka haysata waxa weeye qofkii markuu halkan yimaado systemkii haddaad adiga iyo aabihii iyo caruurtii meesha tagtaan marka ugu horreyso lix sideedda bilooda ugu horreyso wax waa laydin siinaya laakiin aabbaba meesha hadduu ku jiro waa inuu aabihii shaqo raadsadaa carruurtiisa ku filaada waan garta sidaanu ognahayna shaqada uu aabbaha heli karo shaqo maanta uu ku filaan karo gurigiina ku bixin karo caruurtiina ku biili karo weliba daawona ku siin karo maaha marka systemkiibaa wuxuu ku barayaa aabbihii inuu fogaado cararo marka oo la is-inkiro si hooyadii la yidhi ilmaha haysatay waxbaa lagu siinayaa xaqay ku leedahay ee iyada xaqay u hesho carruurta siday ku koraan meesha aad ka kiraysan kartid aad systemka lacagta ku siinaya aad kula noolaan kartidna waa meel gato ahoo loogu yacni intaas intaa isku isku groupkaas iskula kiraysan karaan isla noolaan karaan isku xaafad marka waxaad noqonaysiin systemkaas dadkaa hooseeya caruurtaas laga wada cararo in aabbaha lahayn waxaa arkaysaa qof toban caruura le dadkeen naga soo horreeyay waddankan ama madow ha ahaato ama hispaanig ha ahaato ama caddaan fakriga ha ahaato oo wax baranin groupkaasa isku noqon isku meel noqonaysaa groupkaasoo dhan oo noloshooda waa hoosaysaa waa nolol survival ah oo un kii kii kii xoog le baa noolaan haya ah waan gartay kii smart street smartaa noolaan haya ah marka systemkaas waxaan qabaa hadday soomaalidu si fiican u fahamto oo ay fahamto inay tahay dhibaatada ugu weyn kaas in ay ka bixi karaan systemkana ay u isticmaali karaan ku meelgaar waan gartay oo haddaba ay uga baxaan dhibaatadan ugu horeysa ee settlementka markay degaanna ay shaqooyin raadsadaan carruurtooda la fogaadaan oo systemkaas dadka meesha ku nool kala fogaadaan oo xaafadaha fiican la degaan si ay carruurtii saaxiibo kale u yeeshaan waan gartay n fikradooda way caddahay n cabdixakiin axmed ciise oo ku sugan edmonton alberta oo aan goor dhoweed la sheekaystay intii aan barnaamijka aynaan soo gelin ayaa isagu wuxuu iiga sh- inooga sheekeynayaa bal duruufaha ka jira kanada oo kale gaar ahaan culayska haysta dhallinyarada soomaalida arrimahaas anagu eh, ninkastoo cilmi baaris miiska saaran oo hadda eh, maxsuulkeedii aan kula wadaagi kara aysan jirin waxaanse u eedeynaa arrimahaasi dhibaatooyinka ardadu ay kala kulanto kow xagga waxbarashada waalidkiioo waxbarashadooda aysan sarreyn baa ciyaalka iskuul loo diraa marka ciyaalkii ma helaan saacidaadii ama kaalmadii ay xagga iskuulka uga baahnaayeen xagga waxbarashada tan labaad macalimiinta laftigooda ardada markay arkaan inaysan xaggii waalidka ka dhisnayn xataa ixtiraam fiican kama helaan intaa markay dhammaato ardayga iskuulka uu ka soo baxo eh, jaamacadihii oo ku adkaada eh, kabacdina shaqadiiba kusii yara adkaata oo xataa qaarkooda shaqada helaan ma qaataan mushaharada ay qaataan dhalinyarada kale oo dhigooda ah Eh, intaa markay dhacdo eh, eh, dhalinyaradu dee waa iska socod badan yihiin oo mararka qaarkood baa laga yaabaa inay eh, dhal- dhalin kasta way samaysaa socod xumada inay mararka qaarkood meelaha aanan u wanaagsanan ay tagaan taasoo aakhirkeeda sii badisa xiriirka waalidka iyo dhalinyarada oo xumaada Eh, kabacdina arrinkaasi wuxuu ku dambeeyaa eh, in iyaga iyo nimanka kan en- en, booliska ama ciidamada nabadgelyadu ay is arkaan taasoo aakhirkeeda keenta en, in ardadu eh, dhalinyaradaasi ay la kulmaan xagga dembiyada taasoo kusii adkaysa mar labaad misna dhalintu ama mar saddexaad baan iraade inay xagga shaqada dhibaatooyin kala kulmaan Eh, dhalinyarada laftigooda oo hoggaan fiican markay waayeen markay waayeen waalid iyo community isku xiran oo dhalinyarada eh, tawjiihiya eh, ama ka hortaga dhibaatooyinkooda in dhalanteena laftigoodu ay dad kale ka faa'iidaystaan waan qalin gartay ilaahay N- wuxuuna siiyey aada u firfircoon ismaaciilo si aad u ogtahay oo dhab ahaantii aan oran karo waa wax lagu faani karo haddii si fiican loo barbaariyo haddaan kaa dhex galo n waxaa jira mararka qaarkood adeen eh, haddaynu usoo yar dhowaano dilalkan laftigooda waxa la leeyahay n markaad dhibaatooyinka aad soo tirisay laga yimaado qudhooda dhallinyarada qudhooda waxay saaxiib la noqdaan dad ama daroogada ka ganacsada ama n magaranaysaa dhinaca dembiyada u badan N, arrinta qudheeda ma laisleeyahay door bay ka ciyaartaa in dhallinyarada usii durkaan dhinacii faladembiyeedyada Eh, ismaaciilow tuhunkaasi waa tuhun jira inkastoo sidii markii hore aan sheegay aysan jirin cilmi baaris rasmiya oo miiska saaran hase ahaatee waxyaalaha aan tabanayno oo aan isleenahay malaha taasna waa ka qayb arrintaasi w- way eh, mararka qaarkood way dhacdaa waxaase jira dhalin fara badan oo abidkoodba arrimahaas aan ka qayb qaadan oo mararka qaarkood en- en- en- en la dilo ama si aan dhab ahaantii wanaagsanayn eh, ugu en- en- dhibaatooyin usoo gaaraan n cabdixakiin saad maqlayso wuxuu isagu markaa ku sababaynayaa duruufta haysata dhallinyarada soomaalida kanada oo kale inay tahay dhinaca waxbarashada laftigeeda oo dhallinyaradii markii ay waxbartaan n ee ay waxbarashadii kasoo qalin jebiyaan ee ay i- i- waaqicii dhabta ay yimaadaan mushaar ka hoose iyo kii kale mararka qaar inay helaan ama inaanay haysan tusaalayaal ay ku daydaan n dooda qudheedu qaybba ka tahay inay dhallinyarada xayndaab ka saarto anigu midda teenna markaan ka hadlo xaggan maraykanka ilmaha mar hadduuba gaaroba iskuulna ka baxo jaamacad ka baxo ilmihii wuxuu helayaa shaqo wanaagsan wuxuuna noqonayaa cunug wanaagsan annaga dhinaceenna dhinaceenna mar hadduuba ilmaha heerkaas gaaro shaqana wuu helaa mana galo kuma dhibna uma soo noqdo inagu kuwa naga gala eh, dhibaatada waxa weeye markay high schoolka yihiin horta waa sidaan ku sheegayo ilmaha ama aabbahood iyo hooyada hala joogaan ama hooyo keliya haysta ama aabbaha keliya haysto waxaanu aragnay ilma labadii waalid joogaan oo faraha ka baxay kuwa aan hal hooyo haysato wanaagsan horta ilaahay xaggiisna wixii ka xumaanhaya way xumaanhayaan laakiin majorityga waxay u badan yihiin ilmaha single motherska haystaan kuna nool biicaddaas hoose ku nool oo nolosha ka dhacahaya waxaana u wan waa waana waxaa keenahayo fakriga annagu fakriga kama soo kama soo harta annaga meesheenna ilmaha hadduu ka yimaado family poora waxay kasoo bilaabataa oo aanu garanayna oon dhex galnay ilmo iyo hooyadood oo ilmihiila iskuolka kuma noqon haya haddaan la ii gadin kabihii hebel hebel ahaa magacaas lahaa haddaan la ii gadinoo boqol iyo labaatanka dollar ahaa ama surwaalkii boqolka ahaa lama gelayo iskuol kuma noqonaya leh oo caruurta ay iskuolka uga haraan siday u eg yihiin maxaa jira iskuolka markii la noqon hayo meeshan systemkan dhisan waa loogu talagalay waa og yihiin waa system horteen soo dhisnaa reeraha way kusii talagalaan ilmaha waxbaa lasii sanay samay asaa ilmaha shaqaysanaya even oo dharkiisii iyo wixiisii sii gadanaya ilmahan aan marna shaqaysanaynin hooyadiis haysato oo welfareka ku nool ma heli karo umana ekaan karo markuu iskuolka tago cayadaas keliya iyo ilmahaas uu ka takoornaanhayo dhibaatay u keentaa ilmihii iskuolka uu ku noco oo uu kaga haro waayo aragnimaad kasoo dhaxashay qeybo kala duwan oo ama dowladda ka tirsan gobolka aad joogtid macnaha countiga ama deegaanka oo aad xelal kala duwan kasoo qabtay ama intaad kusoo dhex jirtay maxaa ka mid a waxyaabaha ugu badan waayo aragnimadaad ka dhaxashay qaabka uu dhisan yahay systemka iyo bulshada si uu saameeyo wallaahi systemkan waa system aada nabad ku helaysid yacni nabadda wax ka weyna male mar haddaad nabad ku helaysid xuquuqna aad ku helaysid waa inaad barato systemkii sidaad adigu ku ilaalin lahaa oodan ka hor imaanin mar haddaa laguu ogol yahay xuquuqda qofka maraykanka uu leeyahay inaad lahaatid markaa anigu imaanhayay anoo shahaado jaamacad wata ayaan imid waddankan shahaadadaydii jaamacadeed baan imtixaan ku galay waxaan la galay gabdho halkan jaamacado uga baxay shaqadii waana la wada siiyey laba office oo isku dhegan baanu kala fariisanay yacni xagga xuquuqda iyo waxaan ku sheegayaa iyo maaragtay sinaanta mar haddaad adigu aad muxuu ahaye ta aad ismuujinaysid aad tahay qof maaragtay kasoo bixi kara howlahaas soomaalida aad baa looga jecel yahay statekan aan joogo waana ka baxaan systemka deg deg way ka baxaan waan gartay systemka haddaad ku daahdo systemkan markaad timaadid haddaad u isticmaashid baahi haddaan baahnahay waan imid shaqo ma helin si dad dhulkii ma kala baranin welfartan baan qaadanayaa ijaarka meeshaan guri ka kiraysan karaan hadda ka kiraysanaya laakiin goolkayga waa inaan halkan caruurtayda ka saaro oon shaqaysto haddaad tidhaahdid lacagta aad ku bilaabayso shaqada way yar tahay waxaa suu waxaa suurowda saacado badan inaad shaqaysid waxaa suurowda waxaan garanayaa caruurtayda markaan aroortii ku daroob gareeyo day care aan ka gaari habeenkii baan inaan usii qubeeyo dharkay aroortii berri aan ku wadi lahaa baan usii gelin jiray kusii waa usii labisi jiray ku siixan jireen iyagoo labisan baan seexin jiray subaxii ciyaalka sidaan deg deg aan u rabo uma quraacanayaan gaariga inaan ku rito baan saxamo serial ah iyo waxaan wadan jiray caano waxaan wadan jiray dibers iyo hal muxuu ahaa gaarigayga wuxuu ahaa sida guri oo kale dar aan uga bedelo hadday intaan sii soconno ay maaragtay isku haleeyaan caanihii aan siinayay iyo waxa aan sii siinay isku daadiyaan hadhow markaan dejinhaya saan uga bedelo ayaan sii kusii ridin jiray gaariga waxaa dhici karta inaad isko markaa caruurta aad geysa daykeerka maalinkaas markaad soo qaadaysid caruurta waad garanaysaa markay wax cunto iyo markay baahan yihiin waxaad ka garanaysaa afkooda urtooda ka garanaysaa markay baahan yihiin sidaad saaka u geysa inay baahan yihiin wax cunun waad garanaysaa waan ooyi jiray markaan shanta lixda u tago iyagoon wax cunin laakiin waxaan aan aan goolkayga wuxuu ahaa in aan mar ka baxna meeshan maaragt aan bal next sida anigu aan jeclaan lahaa inaanu gaarno marka waxaan ku waaninhayaa familiska in systemkan waxaa jira systemka dad jeclaysay baa jira oo yidhi maxaan u kacayaa aroortii maxaan ilmahayga u dhibayaa oo barafkan waxaan garanayaa ilmaha marmarka qaarkood saad qabowga markaad ka celinayso dhar badan u gelisid inuu ilmaha dhaco ooda kicin karin baa dhici karta laba saddex caruura markaa wadato wada dhowr kiilo oo dharna wataan adoo ooyaad sii kaxaynaysaa adoo ooyaad soo noqonaysaa laakiin mar dambaad nasanaysaa marka caashay waan kugu soo noqon doonaa dhegeystiyi jarmalka jooga ayaa dib inoogu soo laabtay bal magacaaga walaal magacayga waa xasan yuusuf xuseen oo ku suga wadanka jarmalka marka khadkaageer go'aan malinayaa hal su-aal baan laakiin hayaa aas waxa weeye sidee baynu uga hortegi karnaa dhibaatadan dhalinyarada soomaalida ku haysata inay wadamada america iyo canada maxaana sabab u ah in la bartilmaameedsado dhalinyarada soomaaliyeed waan gartay aad baad umahadsantahay n waxaan jeclaa bal inaan su-aasha wad maqlaysay dhegeystaha jarmalka jooga ina weydiiyo ah sidee baa looga bixi karaa n waa su-aashan qudhayda kuu soo waday haddaan su-aal kale raacsado markaad eegtid duruufahan oo kale waa wax weli jira welina qoysas badan oo soomaali ahina way soo socdaan oo waa la imanaya maalin maalinta ka dambaysa qaarkoodna dee xilli badan bay joogeen oo aad adiguba ka mid tahay sidee baad is leedahay way isula jaan qaadi karaan haddaad inoo soo koobtid
dhibaatada haddeer dad baa waxay uhaysaan oo maxay isu dilhayaan soomaalida carruurta soomaaliyed maxay isu dilhayaan carruurtan soomaaliyeed isdilaysa business baa iska galay taasi waa taas ha loo fahmo inayna isu doonanayn ninka waa soomaaliya dil shaqaa iska gashay shaqo xun baa iska gashay halkaasay carruurtaasi sida sidaasaa keentay laakiin maxaa keenay wax waan ka bedeli karnaa waxaa keenay carruurtii waxaan anigu yani horta waxani waa wax badan waxaan kuu sheegayo wax hal habeen iska bilowday maaha carruurtan maalinkan halkan keenno iyagoo yaryar waxaa dhici karta for instance ilmaha ilmaha kugu horeeya oo kale waxaa suurowda inaad taqaanid hooyada inay taqaano keliya ay kasoo aragtay gurigii hooyadeed ilmaha sida loo koriyo ilaa iyo inta ka yaryar kasoo qaad ilaa iyo toban jir inaad taqaanid inaad soo kori inaad soo korisid maxaa dhahay amba waan soo sameeyey ma fahamsanin anigaa iska soo qaadaya carruurtayda waxaan garanhaya keliya si wanaagsan inaan u koriyo ilaa iyo markay soo gaareen ilaa laba iyo toban sano waxaan arkay laba iyo toban sano kadib inaananba aqoonin sida carruur loo loo koriyo markan maxaa jira ilmihii wuu isu soo bedelayaa developmentkiisiiba ilmihii isu soo bedelaya siduu u fakerahayo maxaa dhacay wuxuu markan uu qofka wuxuu doonayaa markan muxyuu yahay gabar hadday tahayna siday gabarh ku noqon lahayd siday hadalka isaga jawaabi lahayd waa in aan baranaa ciyaalka sida loo kariyay yaanan u malaynin markaad guriga hooyadaa ka timaadid ood carruur dhashid inaad macallin tahay macallin ma tihid maalin walba wax sii korso kororso carruurta sida loola loo loo xanaaneeyo baro sida loola shaqeeyo baro annagu ma naqaano ciyaalka markaan meeshan keennay weli waxaanu rabnaa in ayna maqlaan aanu xukunno baahidooda aanan dhammaystirin celinno warjoog
guud ahaanba intaa dhegaystayaal waxaa inaga eeg barnaamijkeennii ama xubinteennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti inoogu ahayd caasha abokor qaasim oo ah hooyo waaya aragnimo badan u leh duruufaha qoysaska soomaalida ee qurbaha iyada oo ku sugan minnesota ayay khadka telefoonka iigu warramaysay caasho abokor qaasim ayaa sidoo kale la soo shaqaysay kountiga minnesota iyada oo xilligan ka shaqaysa barnaamijyo lagu gacan siinayo dadka danyarta ah tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatanna gobolka hiiraan odayaasha deegaanka halgan ayaa waxay sheegeen in aad uga xun yihiin kadib markii halkaasi ay ka baxeen ciidamada etoobiya gelinkii hore saakana ay dib u qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab cabdiraxmaan xuseen fure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray faarax cabdi waare oo ka mid ahaa odayaasha deegaankaasi halgan
waxaa la socda ciidan oo jabuutiya iyo ciidan yar oo soomaaliya ah la socda marka shan ariinaan deganayn waxay noo sheegeen meeshana ciidanka etoobiya kolley ah wata waxay noo sheegeen inay sanad iyo sideed bilood meeshaan deganaanaan ayay noo sheegeen markii hore duuladana waan qabanay wax dagaalu kama dhicin shan cawaan usii lugeynayno lugaan ku baxnay marka xalay wakti ay tahay adigu labadii saac ayay noo yeereen waxay noo sheegeen inay guuraan subaxii kow iyo toban saac inay baxaan ay noo sheegeen odayaashii iyo ayagu iyo saraakiisheedi waa isku dhacnay waxaa la yidhi haddii maaragtay dadkii cadowgii shanaad in ka sii maqnaay oo iskuulkii shala la furay oo dadkii qaar badan isi soo dhiibay saddex iyo toban isi soo dhiibtay oo dad badan taleefona noo soo diraayo waa isi soo dhiibaynaa leeyihiin maadaama hiiraan buuqda meel la yidhaha qoraxsinkaa iyo halji labadaasay saldhigoo waaweyn ee yahayna dhaqaaluhu leh aada ugu badnaa waan gartay waa isku dhacnay ma idin raacaynaan yidhi ma idin raacayno annaga odayaasha haddaan nahay dadkaan haddii la laayna la ku dhax lahay haddiiba markii hore idiin ballan qaadeen inay muddo hal sana ah sii joogi doonaan oo xaaladda ammaankeeda kasii qayb qaadan doonaan maxaa keena inay markiiba isbedelaan oo haddana saqdhex intay idiin yeeraan odayaasha idinkoo ay idin yidhahdaan waanu ka baxaynaa anagu halgan adeerow dabeecadaasi dabeecad lagu cusub maaha dabeecadan la yaabnana maaha meelo badan iyo ayagii markaan korneylkii meesha watay aan aad u iskugu xanaaqnay wuxuu yidhi aniga amaraan qabaa mana baaqo kari amaraana laygu siiyey ciidamaanan ahaya uu yidhi intaas waa isla gaarnay ilaa xalay waan gartay kulli calaa xaal saakana saakana way ka soo baxeen oo ballantoodu way ka dhabeeyeen marka miyaydaan u sharaxin in dadkii shalay macnaha ku soo dhoweeyey sacabtumka niyadda wanaagsan in hadday beri baxaan xaaladdu isbedeli karto dhiigooda la qubi karo oo meesha lagu layn karo hadday soo laabtaan maleeshiyada al-shabaab aad aad aad iyo aad waxyaalahaan ku murmaynay oo ku dhaqarnaya waxa ahayd on xataa afkayga ku yidhi meeshaan ruwandaa ka dhacaysa haddaad bili ka baxdiin ku talagala caalamkana waana weysiinaynaa sidii ruwandaa ka dhaciyaan yidhi waxaad samayseenna wax yacni bini aadanimada ku fiican maaha inaad dadkii intaad shinni ku kicdaan awel heshiis laheed aad uga tagtaanna ma qaadanayno waan gartay waa idi dacweynaynaa intaas waa isla gaarnay maadaamaad adigu odayaashii ka mid tahay afayeenkii aad tahay xalay aad dadaal u gasheen inaad ciidamada etoobiya ka dhaadhicisaan inaysan halgan ka bixin idinku hadda halkeed ku sugantihiin annagu markay baxeen oo yacni intaas isla gaarnay ciidankii oo jabuuti iyo ayagii ay soo baxeen iyo ciidankii yaraa soomaaliya ahay kama heri karna oo lix qofood oy raadinaanaan nahay dadka nabadoonnada ahaan nahay oy raadinaan oy aad iyo aad u dhibsaday shabaabku oo soonqaadkii waad ogtaan u malayna waad i waraysateen laba laba nabadoon oo soomana dileen marka annagu kuma heri karna dadkayni waa waa ka waan barnay waan ka ayagaan soo raacnay waan gartay haddaan haddan la joognana wax macnaa ma samaynaydo yaa hadda gacanta ku haya marka halgan halgan gacanta yaa ku haya hadda hadda gacanta shabaabaa ku haya mar allaale markii aan shantii saaca waan lugeynayno nimankaa meel walba waa lugeynaan gaadiidna waa wataan laakiin waa la lugeyno dhabbihii yaroo meel maro oo helo waaroora ama ceelo aroora xataa waa baaraan meelay ka baaraan marka shan saac markaan joognaba way ka qudbeeyeen meeshii tignikaa tagtay aan badnayn oo laba baabuur laloo ku sheegay dhowr bas oo qax oo awal duurka jirtay ah laloo sheegoo tagtay marka meeshii kulli calaa xaal waxaa cad inay hadda ayagu gacanta ku haayaan
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga cabdiraxmaan xuseen furee oo wareysanayay mid ka mid a hogaanka dhaqanka ah ee deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxa uuna sheegay odagaasi in deegaankaasi ay la wareegeen ciidamada ururka al-shabaab markii ay ka baxeen ciidamada etoobiya iyo dowladda soomaaliya waa tahay haatana dhegaystayaasha aanu usoo gudbino barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha dhirta iyo soomaalidii hore dhegaystayaal sidii ku xusnayd taxanahan barnaamijkii ugu horreeyey soomaalidii hore dhirta ayay ka heli jireen waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hooyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii yiil ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeeni intaas oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa geed waliba magac buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yiqiineen sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxaa haddii uu caloolahooda tago uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasmada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen marka ay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo taana dabka oo keliya ayaa weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo xanuun meel ma wada galaan ama meel ma wada jiraan si kastaba ha ahaatee geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga dawaysan jireen kuwa waaweyn haddii aan ka bilaabana waxaa ka mid a garoolka oo siyaaro fara badan loo dheefsan jiray soomaalidana abaal weyn ku leh siday odayadu odhan jireen udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood janalootiga looga yaqaan xagga wax ku dawayntiisa haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah jiliftiisa ayay ku dawayn jireen asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sidii cadayga u yaryareeyaan dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufaciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo dhinaca kale cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray qudheedu ma fududa dhiryaqaanada iyo geeljiruhuba siday qireen birrimada uu galoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas baa isugu dambaysa galoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo biraayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee gumaysigii ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonimadoonka ahaa middood geedkii uu ku soo qaaday markii uu lahaa hangool iyo gudin gar iyo xarig aqalka la galiya dhuxusha geniga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin iglan goosan kari maysee galoolka maxaynu siinaa geedka kale ee aqoon-yahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu dawayn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah qaamuuska yaasiin cismaan siduu ku qeexay wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo midda ay wax ku dawayn jireeni waxay ahayd tan lagu magacaabo dacar tuke ama dacar indhood inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabag isu roga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato mar qushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraayo waa la isku qarasfaaraa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo nabarka ayuu soo nuugaa soona ururiyaa mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la odhan jiray waxaa iyana jirta dheef kale oo reermiyigii soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniiyada kaneecada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasna laba farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen tan kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goosta cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uriso ayay ka carari jirtay haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mawdkiisa noqon karta waana nooca dacar maroodi ama dacar dhagweynta lagu magacaabo badanaa dhulka oomanaha ayay ka baxdaa waxayna odhan jireen riyaha ayaa jeceloo markay cunaan ku leeda waase la badbaadin karaa haddii markiiba midicda laga kaxeeyo oo geeda hoos leh la hariyo taasna waxaa wehelisato saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa way cadcaddahay inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa xooluhu waa cunaan geeljiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaanoo ilkaha yaryar ee ay leedahay geesaha ka diiraan meel rays ah ayay ku aasaan si xoogaa xabag ah intay uga baxdo ay u qabowdo markaas bay cunaano ku oonbaxaan dadka dacalta inta aanan ka bixin waxaa habboon inaan weriyo bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad sheeko ka dhex dhacday dalmareen ingiriis ah iyo degmo ka mida soomaalidii reer miyiga ahayd ee uu dhex maraayey dalmareenkaas oo haddaanan gafsanayn richard berton la oran jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiida ku ag furtay duddo inta dab aada u weyn shidatay hareerihiisa kusoo ururtay dhulkuse ha qoyanaadee dhaxani ma jirinoo sabab dab loo kulaalaa dalmareenka way u muuqan weyde markaas buu duqii reerka inta su-aal kusoo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku falaysaan ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxaninama haysee kaneecada ayaannu ka shidanaayoo ka cadharta taas ayaa markayna cunto aannu eelkeeda la daadannaa roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed nagaga leeda ayuu odagii ku jawaabay dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendhadiisii isaga laabtay waaguu kolkuu u baryeyna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyey waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yar tahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yar ee kaneecada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kala caddeeyey dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah cudurrada dadka iyo xoolaha ku dhaca geedihii ay soomaalidu kula tacaali jirtay
haatana dhegaystayaal qadarka daqadaha inoo dhiman ku soo dhowaada heestan dabacsan
heeskaasi xurma ayaynu kusoo afmeeraynaa idaacaddii habeennimo waa haruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.